فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa habeennimo axad ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay afarta bisha muxaram sannadka kunafarboqoltoddobayoafartanka hijiriyada dhanka kalena waa siddeed iyo labaatanka bisha lixaad ee labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka dhow xawaraysiyada qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah basaasiin u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo kuwa dowladda federaalka oo lagu toogtay fagaare ku yaala magaalada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgadood magacyadooda iyo falalka lagu soo eedeeyey garsoore ku dhawaaqaya ayaad maqli doontaan saraakiil muhiim u ah maraykanka oo ka tirsanaa ciidanka uu ku shaqaysto ee danab oo lagu khaarijiyey dagaalo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay kala hortageen oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo magacyada saraakiishaasi iyo tirada ku dhaawacantay weerar halkaasi ka dhacay ayaad maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland oo ku dhintay magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijka dhow xawaraysyada inta uu socdo sidoo kale caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka degmada ceelwaaq oo ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga magaalada ceelwaaq kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan dhibaato intee la-eg ayuu manhajka shisheeye ee yunesko ku hayaa ardayda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dugsiyada sare ka qalin bedelanaya ee u socda heerka waxbarasho ee jaamacadeed mid ka mid a ardayda soomaaliyeed oo si qoto dheer uga warramaya ayaad maqli doontaan ku dhowaad toban ruu wuxuu ku dhintay dagaal ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray magaalo ka tirsan gobolka galgadood faahfaahinta dagaalkaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan dhuuxa waraysyada caawa waxaan ka marnay in wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada
أهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka ciidanka xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta waxa ay dagaal culus kala hortageen ciidanka loogu yeero danab kuwaasi oo uu ku ugaarto maraykanka islamarkaana hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka waxa ay ka baxeen ciidankan magaalada kismaayo iyagoona doonaya inay dhibaato ka geystaan tuulooyinka u dhow deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo dagaal ayaa ciidankana waxa uu ku qabsaday xili ay marayeen agaarka deegaanka buulo xaaji waxayna ugu dambayntii ciidankan iyagoo dusha loo saaray khasaare xoogan orod ku galeen deegaanka buulo xaaji lix ruuxoo ka tirsanaa danab ayaa weerarkaasi lagu dilay laba ka mid a waxay ahaayeen saraakiil waxaa ka mid a saraakiishaas nin lagu magacaabi jiray cabdulaahi aadan cabdikariin wuxuu ahaa ammaanduulo ciidan sidoo kale higle maxamed oo ahaa taliyaha caafimaadka ee danab gaar ahaan qaybta sbeshal force ayaa weerarkaas isagana lagu khaarijiyey waxaa intaa dheer oo kamiinka ciidanka mujaahidiinta ay dhigeen ku dhaawacmay saddex iyo toban ka mida ciidanka danab ee uu ku shaqaysto maraykanka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow xawaraysyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan qodobo kale oo xiise leh oo ay ka mid yihiin jawaasiis lagu laayay ceelbuur ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
aad baad u mahadsan tahay haatanna wararka caalamka xaaladda gobolka ama xaarada ayaa cirka isku sii shareertay xilli gobolka laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan wararka ka imaanaya gobolka ama xaarada ee dalka itoobiya ayaa ku waramaya in abaabul ciidan oo aad u xoogan uu ka socdo gobolka ama xaarada xilli uu sii laba kacleeyey dagaalka ba-an ee ka holcaya gudaha dalka itoobiya xiisada colaadeed ee muddada badan ka alloosan gudaha dalka itoobiya ayaa lagu soo waramaya in cirka ay isku sii shareertay waxaana si gaar ah gobolka ama xaarada ugu socda dagaallo ba-an iyo weliba abaabul ciidan oo hor leh oo aad u xoogan xubin ka tirsan guddiga fulinta ee jabhadda fano ayaa warbaahinta la wadaagay jiritaanka kolonyo ciidamo ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa maamulka abay axmed oo gudaha u galay magaalada bahardaar ee gobolka gondar xilli ay ku wajahaysnaayeen waqooyiga gojam warbaahinta ethoobian news oo soo xiganaysa ila wareedyo ka tirsan gobolka ayaa ku waramaya in ciidamada dowladda ay ku guda jiraan howlgallo ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan gacan ku-haynta deegaanadii laga faramaroojiyey ee haatan ay maamusho jabhadda fano mas-uulkan u hadlay jabhadda fano oo uu soo xigtay wargeyska etoobiya ee ah brokena ayaa isna shaaciyey in dhammaan jabhadda fano ee ku sugan gojam ay diyaar u yihiin ka jawaabidda duulaan kasta oo kaga yimaada dhinaca dowladda geeska kale ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan ciidamada dalka bakistan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafuurnimo oo ay fuliyeen jihaadiyiinta ka howlgala dalkaas dalka bakistan ayaa laga soo sheegayaa in uu ka dhacay qarax nafuurnimo oo lala beegsaday ciidamada dalkaas kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca ku dhowaad afartan askari qaraxan ayaana si gaar ah ugu dhacay gobolka khaybar oo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka bakistan meel u dhow xuduud beenaadka oo uu dalkaasi la wadaago afghanistan ugu yaraan lix iyo toban ka tirsan ciidamada booliiska ayaa lagu dilay weerarkan sida ay xaqiijiyeen ila amni oo ka tirsan dowladda waxaana lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidamo ah oo ku sugnaa goob isku imaatin ah howlgalkan ayaana sababay burbur laba guri oo ku yaala agagaarka goob ay ku sugnaayeen ciidamada la beegsaday waxaana weerarkan mas-uuliyaddiisa sheegtay jihaadiyiinta daalibaan bakistan wararkan ayaa imaanaya iyadoo dalka bakistan uu wajahayo koror ku yimid howlgallo jihaadi ah oo ay fuliyaan jihaadiyiinta ugu dambeyntii dagaalyahanada muqaawamada reer falastiin ayaa askar yuhuud ah ku dilay kuna dhaawacay howlgal ay ka fuliyeen magaalada khanyunis kooxaha muqaawamada ayaa maanta iclaamiyey in dagaalyahanadooda ay maanta howlgal guulaystay ka fuliyeen magaalada khanyunis ee dhacda bartamaha khidaaca howlgalkan ayaana lala beegsaday horin yuhuud ah oo ku sugnayd bariga magaalada dagaalyahanada ayaana xabad iyo gantaalo garabka laga rido ooda ugu qaaday ciidamo yuhuud ah ee ay howlgalkani la beegsadeen iyagoona gawaarida gaashaaman ee ay ciidamada yuhuudda wateen ku gubay gantaalada alyaasiin boqol iyo shan wararka ayaana sheegaya in howlgalkan ay ku dhinteen afar yuhuud ah ayna ku dhaawacmeen saddex kale oo ka mid ah ciidankii yuhuudda ahaa ee howlgalka lala beegsaday wararkii caalamkana halka ayuu noogu idilyahay dhegaystayaal
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli isla maraynaa jawaasiis ceel buur la wilaayan ah qodobada idinku soo maqan ayay ka mid yihiin balse markaan aynu aadno dhanka iyo magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxaa saacadii lasoo dhaafay la xaqiijiyey geerida madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka la baxay jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud lugadheer ayaa waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada nairobi xanuun uu maalmihii lasoo dhaafay la jiifay isbitaal ku yaala magaaladaasi ayaa ugu dambeyn maanta waxaa la xaqiijiyey in uu halkaasi ku geeriyooday sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland inkastoo ay geeridu xaq tahay haddana isbitaalada magaalada nairobi ayaa ah goobaha ugu badan ee lasoo wariyey inay ku dhintaan dadkii soomaalida dhibaatada badan u geystay waxaana mid ka mid ah horjoogayaashii ugu waaweynaa ee soomaalida dhibaatada u geystay ka mid ahaa qabqablihii weynaa ee morgan ninkan oo lagu magacaabo lugadheer ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa waxaa isagana uu caan ku ahaa dhulboob tiro dhowr jeer ah laga soo wariyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa markaane aynu aadno dhanka iyo magaalada ceel buur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xukun xadduridda ah oo lagu fuliyey shan jawaasiis ah oo u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo sidoo kale dowladda federaalka ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa uu ka dhacay fagaaro ku yaala magaalada ceel buur fagaaraha waxaa la soo istaajiyey shan basaasiin ah ninka koowaad waxaa lagu magacaabaa yuusuf xuseen maxamed wuxuu ku magacdheer yahay abwaanka da'diisu waxay tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu eedeeyey inuu la shaqaynayey maamulka hiirshabeelle gaar ahaan qaybta hiiraan ninka labaad ee fagaaraha lagu togtay waa cabdiwahaab maxamed axmed da'diisuna waxay tahay shan iyo labaatan jir waxaa lagu eedeeyey inuu la shaqaynayey maamulka puntland iyo sidoo kale hiirshabeelle gaabow cali faarax ayaa sidoo kale ka mid ah raggii halkaasi lagu togtay da'diisana waxaa lagu sheegay sideed iyo labaatan jir wuxuu isagana la shaqaynayey maleeshiyaadka macawisleeda ee hiiraan lagu laayay sidoo kale waxaa ka mid ah mukhtaar axmed caliyow garas wuxuu ahaa isagana basaas u shaqaynayey sirdoonada maraykanka iyo sidoo kale dowladda federaalka eedeysanaha shanaad waa axmed xasan sheekh kaasi oo da'diisa lagu sheegay labiyo afartan jir isagana wuxuu u shaqaynayey sirdoonada maraykanka iyo sidoo kale dowladda federaalka mid ka mid ah garsooreyaasha xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fagaaraha uga dhawaaqay eedda loo jeediyey raggan howlihii ay fuliyeen isagoona xukunkooda riday bismillaahi raxmaan raxiim ujeeddu xukun sharci waxaa maxkamadda islaamiga la hor keenay shan eedaysane ayagoona lagu soo eedeeyey sidaan soo socoto eedaysanaha koowaad waa yuusuf xuseen maxamed abwaanka da'diisunu tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaastiisa la magacbaxday hirshabeelle gaar ahaan kuwa ku sugan hiiraan intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana yuusuf xuseen maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista riddada hirshabeelle shaqadan markii hore waxaa ii soo bandhigay nin ayaga la shaqaynayay waana ka aqbalay markii hore waxaan ku biiray shabakad la shaqaynaysay dabageed kadibna waxaan la shaqaynayay nin ahaa taliyaha nabad sugidda hiiraan waxayna ii direen in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta dhowr jeer ayaana u gudbiyey xog ku saabsan mujaahidiinta sidoo kale waxaan ka qayb qaatay weeraro ay soo qaadeen murtadiinta iyo itoobiyaanka muddada aan la shaqaynayayna waa laba sano waxaana la iqabtay anigoo shaqadaas ku howlan eedaysanaha labaad waa cabdiwahaab maxamed axmed da-diisuna tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta puntland iyo hirshabeelle intaba intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdiwahaab maxamed axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax in aan la shaqaynayay jawaasiista riddada ee puntland iyo hirshabeelle shaqadan markii hore waxaa ii soo bandhigay niman ka tirsan murtadiinta puntland waana ka aqbalay waxayna ii dirsadeen in aan u soo gudbiyo xogta mujaahidiinta dhowr jeer ayaana u gudbiyey xogaha mujaahidiinta muddada aan la shaqaynayayna waa sagaal bilood intaas kadib waxaa mar kale shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cabdi muuse caruush oo ka tirsan murtadiinta hirshabeelle waana la qaatay waxaana saddex mar u gudbiyey weeraro lala damacsanaa murtadiinta wayna ka gaashaanteen sidoo kale waxaa jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo maxamed cabdi waare oo madax ka ahaa hirshabeelle wuxuuna igu yidhi ninyahow waxaan ahay nin mas-uul ah waxaan kaa rabaa inaad ii soo sheegto dhagaraha dhanka shabaab la iiga soo maleegayo waana ka aqbalay waxaana tiro afar jeer ah u gudbiyey weeraro mujaahidiinta ay u qorsheeyeen in lagu qaado murtadiinta hirshabeelle wayna ka badbaadeen waxaana la iqabtay anigoo shaqadaas ku howlan saddex eedeysanaha saddexaad waa gaabow cali faarax da-diisunu tahay labaatan iyo sideed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan murtadiinta lagu magacaabo macwisley intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana gaabow cali wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay macawisleyda hiiraan shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo xuseen cali faarax oo walaalkey ah kana tirsan murtadiinta beledweyne waana ka aqbalay kadib waxaan u soo sahmiyey tuulada coomaal meel ay ka deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta sidaas ayayna ku weerareen waxaana ku qaatay lacag yar waxaana la iqabtay anigoo shaqadaas ku howlan eedeysanaha afaraad waa mukhtaar axmed caliyow garas waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana mukhtaar axmed caliyow wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay oday lagu magacaabo caliyow muumin oo ahaa nabadoon waana ka aqbalay wuxuuna igu xiray nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed guud ahaanna waxaan kala howlgalay murtadiinta iyo maraykanka saddex walaayo shaqadaydana waxay u badneed sahan xog ururin iyo sharax dhigis faahfaahinteeda oo koobanna waa sidan kow walaayada bay waxaan kala shaqeeyey saddex murtad waxaana la fuliyey aniga iyo shabakadayda saddex duqayn oo shareexa ah iyo dhowr weerar labo walaayada bakool waxaan kala shaqeeyey jawaasiista etoobiya toban iyo toddoba murtad dhanka ridadana waxaan la shaqeeyey toban iyo lix murtad waxaana la fuliyey weeraro fara badan iyo hal duqayn saddex walaayada mudug waxaan kala shaqeeyey hal murtad wuxuuna shareexooyin iiga soo dhiibay gaalkacyo waxaana la iqabtay anigoon waxba fulinin balse waxaan u gudbiyey xogta mujaahidiinta muddada aan la shaqaynayeyna waa toddoba sano ugu yaraan eedaysanaha shanaad waa axmed xasan sheekh xuseen madaanoy doorrey da-diisuna tahay afartan iyo laba jir waxaa lagu soo oodeeyey inuu yahay jaasuus u shaqaynayey maraykanka iyo murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed xasan sheekh xuseen madaanoy wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta intaba shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo aamin oo aan meel qaraabo ka nahay waana ka aqbalay si guud aniga waxaan kala howlgalay murtadiinta iyo maraykanka toddoba walaayo shaqadaydana waxay u badneed sahmin xog ururin iyo sharaxo dhigid faahfaahinteeda oo koobanna waa sidan kow walaayada geda waxaan kala shaqeeyey toban iyo laba murtad waxaan la fuliyey saddex dil hal duqayn labaatan iyo shan fashilin howlgal labaatan iyo saddex jeer oo xog gudbin ah labo walaayada shabeellada hoose weerarkii daarusalaam iyo shareexo aan dhigay meel u dhow goobaale oo bangaraaf ay ku soo degeen saddex walaayada bakool waxaan how la wada fuliyey lix taliyo murtad waxaana la fuliyey sagaal duqayn oo aan ka geysanay eriya buush madiino bisqcadde iyo dalandoolle sagaal mar oo sahan weerar ah saddex weerar oo bangaraaf ah afar walaayada bakool waxaan kala shaqeeyey laba murtad waxaana la fuliyey toddoba weerar oo aan soo sahmiyey shan walaayada shabeellada dhexe waxaan la fuliyey bangaraafta weerarkii jiliyaale ee macadkii barsane anigoo shareexo dhigay macadka lix walaayada jubbooyinka waxaan ka fuliyey hal duqayn oo nambar ah eriya buluguduud toddoba walaayada mudug waxaan ka mid ahaa shabakad jawaasiis ah oo duqaymo ka geysataa eriya caad iyo inta u dhexaysa jawlo iyo galhareeri qaybna waan ka ahaa sidoo kale waxaan ciidan u ururinayay daacish waxaana la i qabtay anigoo shaqadaas ku howlan muddada aan la shaqaynayay waa toddoba sano ugu yaraan intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada eedaysanayaasha iyo jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas unu bandhigtay shareecada islaamka waxay maxkamaddu ka soo saartay xukunka soo socda xukun kow in falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha uu yahay mid gaalnimo ah laguna fuliyo dil xadduridda ah laba xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskuday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa-ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag barnaamijka dhow xowreysiyada qaybihiisa dhexe ayaan dhegaystayaal isla maraynaa kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka degmada ceelwaaq ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay deegaanka buusaare ee hoostaga degmada ceelwaaq waxaana barbar socday kulanka dowro loo qabtay odayaasha kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban goobta ayaana laga aqriyey bayaan ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceelwaaq kadib markii wilaayada islaamiga ah ee gado ugu yeertay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceelwaaq shir looga arrinsanayo jihaadka ka socda bariga afrika iyo danaha bulshada ku dhaqan degmada ceelwaaq shirkaas oo socday muddo laba maalmood ah sidoo kale shirkaas waxaa barbar socday dowro diini ah oo lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah sidaas darteed shirkaas waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan lambar kow waxaan taageynaynaa soona dhowaynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa oo allaah siiyey mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose lambar labo in la hormariyo dacwada iyo waxbarashada lana gaaro isku filnaansho bulshada dhexdeeda ah lambar saddex waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku jooga dalkeenna lambar afar waxgaradka iyo bulshada degmada ceelwaaq waxay caddaynayaan inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba insha allah lambar shan sidoo kale shirka waxaa lagu gorfeeyey ka hortagga xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada lambar lix in laga shaqeeyo islaaxinta bulshada iyo ka shaqaynta danaha wanaagsan lambar toddobo sidoo kale waxaan isku afgarannay in laga hortago maandooriyaha iyo dhammaan wixii fisqi ku ah bulshada dhexdeeda lambar siddeed ugu dambayn waxgaradka degmada ceelwaaq waxay u mahad celinayaan allaah mahadda allaah kadib waxa ay u mahad celinayaan wilaayada islaamiga gado iyo martisharafka kala duwan oo nagala soo qayb gashay kulankan taariikhiga ah wabilaahi towfiiq intaas kadib waxaa hadlay odayaasha iyo waxgaradka magaalada ceelwaaq الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله عليه مكان كان سوقا يا كيني أنا مصالح دندا الدين تندا كتشنينا الله سيا مهدس كله الله سبحانه وتعالى وحوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أنقو معناها ويرين دينت إلهي سبحانه وتعالى ومد ويرينه إن أنو استاقنا مصالح دندا دينت أنا دامبرنا وحاكو جرو مصالح دندا الدون إيه مد آخر وحاكو جران دينت برشد هذا إيه فافنت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحيري بلقوا عني ولو آية هل آيات بعد معناها بعد جارسي سانة ومد دينت جارسية horumar maanta waxaa noqday qofka qur-aanka xifdiyo axaadiista rasuulka iyo sunnada barto horumar midda iyadoon baa noqotay weye annaga waxaa nagala rabaa marka insha allahu tacaala oon juhdig u bixinaynaa inaan horumar mid adduun iyo mid aakhiraba aan gaarno mid aakhir iyo mid adduun waxaan ku gaari karnaa inaan diinta ilaahi subxaana watacaala baranno jihaadka waxaa lagu bartaa in diinta ilaahi subxaana watacaala aan baranno maanta wax hubka loo wato oo loo dhimanayo oo loo socdo waa inay kelimada ilaahi subxaana watacaala kor noqoto إلهي سبحانه وتعالى وحوله وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون waxaan doonaynaa meesha aanu taaganno macnaha har habeen loo taagan yahay in kitaabka ilaahi subxana watacaala aan isku maamulno ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahay cidaan kitaabka isku maamulin oon kitaabka usoo xugun tegin waa daalimiin waa faasiqiin waa kaafiriin insha allahu tacaala marka waxaa nagala rabaa dacwada islaamka inaan ballaarinno qof walba xil baa ka saaran xarako keliya xil kama saarno qof walba oo muslima oo mu'mina wax walbana waxaan ku faraxsan oon jecelnahay shariicada islaamka in wax walba lagu dabaqo kitaabka ilaahi subxana wa taala nusa kun tagno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adduunka laba dagaal baa socota dagaal maskixiyan iyo mid rasaas la isku ridahaya hadba macnaha kii looga tookronaada gaalada waxaa weye waa- way beddelaysaa waxaan leeyahay dad muslimiin baan kun afar boqol afartan iyo lix baa hadda noo dhammaasho ah gaalada waxaa weeye waddankan gado waa la ogyahay awowayaashannada taariikh ku leh waxaa weye taariikhda awowayaashannada baa waddanka gaalada ka xoreeyey annaguna inayna gumaysato yeeli mayno insha allahu tabaaraka wa tacaala waa u dhimanaynaa annagana waa u dhiman doonnaa waan u dhaawacmaynaa insha allahu biidni illahi alkariim kitaabka ilaahay waa garab taagannahay waan u dagaalamaynaa insha allahu biidni illahi alkariim asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu allah ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala muhiimaddu wuxuu ahaa shirka gaalada u tashigeeda gaalada waa u tashannay inaan dullaysanna oo ilaahay sida uuu ceebay aan u ceebayna oon dulliga ilaahay uu ku sugay aan ku sugna waa ugu tashannay tan ayada ah islaamka waa u tashannay oo waxaan ugu tashannay jiritaankannaga dadnimadannada diintannada inaysan ihaanoobin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa la leeyahay waxaa ka jira doorasho soomaaliya asalkeeda wuxuu yahay waa waxay gaalo wadato gaalo way tashatay maskaxaan bay u tashatay dhaqaalay isku darsatay ficil bay samaysayoo ciidam ay keentay wix ayaga ahaa alaa ina xisbillaahi humul qaalibuun baa ku fadhiistay ilaahay xisbigiisa ayaa ka qaalib noqday waxaan halkan baaq oga diraynaa shacabka soomaaliyeed inuusan kadsoomin waan kaga degaynaa adduun iyo aakhara waa kaga degaynaa adduun waa kaga degaynaa waddanka dowlad islaam baa ka jirto dad islaam baa nahay xag aakharana waa oga degaynaa oo dastuur haddii la dhaho qofka markii doorasho uu aadaya asagoo og jiradda inay tahay waxaa loo celinaya dastuur markan koowaad oo boorsadiisa uu qaadanayo oo doorashaan aadaya leeyahay islamarkaasuu gaal yahay macnaha adigoo waddankaaga jooga magacaaga maxamed yahay masaajidka galaya inaad gaal ahaatana manfac kuguma jiro taana waa kaga degaynaa waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed khasaaradooda inay gartaan adduun iyo aakharaba leh waxaan soo qaadnay oo shirkan aan kaga hadalnay asbaabtan gaalada ee wadato ay leeyihiin doorashaa la samaynayaa oo dadka iyaga lagu luminayo ay ku kadsoomayaan inaan baaqalkan uga dirnay bulshada soomaaliyeed arrintaas inaysan ku kadsoomin dulligaas inaysan ka qayb qaadanin ilaahay qanaacuna siiyey dad islaam baa nahay waxyaabaha noo muuqda waxaa ka mid ah annaga haddaan nahay dad islaama in maanta heerka aan marayno wilaayadanadii annaga ay tahay waxna farxad gelinaya macnaha amniga aan haysanno isku filnaanshaha noo muuqda alxamdulilah qanaacan joognaa alxamdulilah baan leenahay wixii ay u muuqanin oo na garab socda waxaanu leenahay ilaahay idinsoo hadiyeeye khayrka allah idinku soo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi aan galna dagaalka anigi iyo qoladu soo gaabisana janna ujeedaana ee hanala meesha aan ruug ka dhigano boqolnimaa jiifto annagana meesha aan ugu dilo janno aan ka galno na qaado waa ogol lahe kolkii annaga nala qaadana ilmaha waa idin ogolaanaye sagaashanaa jira aniga maanta cirmi iguma dhinno jihaad inaan ku dhintaan jeclaan lahay waxaa kaloon leeyahay sidow wiilashaan ogolaanno waddankeenna aan u dhimanno dalkan aan ku taagannahay waa lafa rageen wiilasha aan- aan ogolaanno annagana aan jihaadno waxaa kaloo weli maalaas ilaahayna sii maalka aan bixinno aan ku jihaadno oo aan saxy ka dhigno xarakadaan u dhiibno oo aan ku jihaadno annaga aan qaadanno oo aan saxyanno aan isxil saarno cadowga dalka ku soo duulaane haddii annaga sidee aan kacno waxaan qabaa oo aan mujaahidiinta iyo annaga kacno israacno waxaanba qabaa annaga waxna celin karba inayma jirin anna hallii qaado gabagabada kulanka waxaa ka hadlay oo soo xiray waliga wilaayadii islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tani waa maalin farxadeed runtii xaqiiqatan waa maalin intan adduunka joognayba aan koonjoogo ka noqon intan oo kale maxaa yeelay misaayaadkeeda iyo farxadeeda waxaa ka mid ah sagaashan jir maanta dhahaya sufuufta jahaadka liigayo waxaana leenahay jazaaka allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala khaatimadaada shahaada allah kugu soo gebagabeeyo maxaa yeelay waxyaalaha ugu fiican oo la raasado waa shahaado cidduu ilaahay siiyaana cisaysan qodobka labaad oo dardaarmaya ikhwaane waxay tahay sidqi run maxaa yeelay afka waa laga hadli karaa laakiin xaqiiqada waa qalbiga waxa afkeenaan ka sheegayno bal qalbigeenana hee aan ku dhiirigelin oon ku adkayno maanta waa adduunyo berina waa aakharo dadka halkan fadhiyo waxay isku dhex juraan garmadow iyo dhallinyaro dhammaan waxaa waajib ku ah jihaad waa farad u cayn weeye qodobka kaloona daarma waxay tahay ikhwaanay annaga haddaan muslimiin nahay waxa gurmadka iyo suumaanshaha naga keenayo waa muslimnimada guud iyo iimaanka ehelnimada ah waxaan sudaarinaa marka isku xirraan iswalaashi isgarab qabid iska warqabid inaan annaga ehel isu noqonno inaan ka mid noqon cid ilaahi uu jecelahay subxaana wa tacaala maanta jihaadka ka socda adduunka waa jihaad u dhexeeyo baybalka iyo kitaabka kitaabka munasalka ah iyo waxa loo yaqaana dastuurka ilxaadiga ah ayuu u dhexeeyaa annaga yaan garab siinaynaa kitaabka ilaahay maciisan nahay kitaabkaas marka wuxuu u baahan yahay afka in laga sheego oo la yidhaahdo muslimiin baan nahay lana dufaaci waayo ma dhicis macnaha dufaaci uu u baahan yahay markaan dhiigga hurno ayuu jihaadka bulaaliyaa dhirtiisana waa waxaa weeyaan dhiiggaas weeyaan diyaar uma nahay dhiiggeenna inaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala inaan ku difaacno ikhwaanay maanta cidda garabka nagu sugaysaayey waa dad badan oo muslimiin ah oo la daciifsaday oo gurigooda la qaatay oo waxaa weeye xaafadoodii lala wareegay cidda gurmadka ay ka sugaayaan waa annaga maanta bannaanka joogno xurka ah dadkaa noocaa ah ayaa gurmad naga sugayo waxay leeyihin walaalahana muslimiinka sugayn ay leeyihin gurmadka marka waa in la dareemo cadowga inaan toosno wacdaro la yaqaano dhammaan qodobadii meeshaan looga hadlay waxay ahayn qodobana qiiro geliyey nana tusay in ay idinku jirto dadnimo oo runtii qalbiga lagu diirsado laguna farxo waxaa ka mid ahaa inaad tihaahdeen kitaabka ilaahi subxaana wa tacala oo dufaacaynaa dufaacaas maanta ma aha dufaac bilaabana horee dufaaci jirteen laakiin hadda waxaa muuqato oo na farax gelinayo da' yar iyo da'weyn dhammaan in aad tihiin dad soo jeedo waa farxad odayaasha waa inay diyaargaroobaan xaggee loo diyaargaroobi waxaanu baranaynaa ramiga iyo cadowga sida loo toogto aan baranaynaa macnaha waxaan baranaynaa cadowga saas iga dhicno waxaanu diyaargaroobaynaa isticdaad waxaa galaya odayga toddobaatan jirka ah waxaa galaya wiilka labaatan jirkaa galayo dhammaan qadiyaddaas marka waxaa la rabaa in lagaron sheego ilaahina lagu raalli gareeyo waxaa muuqata cadowgii maanta inuu jabay haddana waxaa muuqato inuusan zuulaynin inuu makri maleego nin walba qabiilkiisa ayaa waxaa laga rabaa inuu waxaa weeyaan dib u fiiriyo wixii ka dhex galay fasaadkaasna uu ka soo celiyo maantana fursadaan haysannaa fursaddaas waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo muslima inay ka faa'iidaysato ee aanuu la oggolaanin in waxaa weeye fasaadkaas gaalada ay waxaa weeye ummadda ay ku wareerinayso inaan lala jaan qaadin waxyaalaha aad ka hadasheen ikhwaani waxaa ka mid ah sidii looga hortegi lahaa mukarka iyo fisqiga iyo anwaacdiisa kala duwan waana ilaahay fadligii maanta odayaal nuquba ah samadoonno ah akhyaar ah salaadiin ah in ay leeyihiin waxaan qayb ka nahay dadkii mukurka suulinaayey ilaahay fadligii weeyaan muslimiinta waa walaalo waa isu ehel waxayna dhammaan ka soo hor jeesteen cid kasta oo islaamnimada lid ku ah jazaakum allahu khayran waanu ku faraxsan nahay odayaasha akhyaarta ee waxgaradka ee wanaagga isku raacay daddaarankeenna aan raacinaya waxay tahay ikhwaanay annaga in istacaawinno ummad halganto cadowgeeda garata allaha naga dhigo haadaa wabilaahi towfiiq wa aakhira dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kaasi wuxuu ahaa sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gedo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal kusii soconnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeen caawa waxaan ku qaadanaynaa caanaha ariga caanaha ariga waa caanaha loogu isticmaalka badan yahay dunida waxaan lagu qiyaasaa lixdan shan boqolkiiba ilaa toddobaatan iyo laba boqolkiiba dadka dunida ku nool inay cabaan caanaha ariga caanaha ariga waa caano kulansatay nafaqooyin tiro badan waana il muhiim ah oo laga helo dufanka caafimaad kale ee loo yaqaano omega six faytamiinada ku jira caanaha ariga waxaa ugu horeeya vitamin a vitamin b two b three b five b c b twelve vitamin c vitamin d vitamin e omega six ee borotiinada noocyada waxaa ku jira kaseyin way proteins iyo immunoglobins lactoferin iyo kuwo kale xagga macdinta waxaa ku jira calcium phosphorus potassium magnesium zinc iron sodium faa'iidooyinka caafimaad ay leeyihiin caanaha ariga waxaa ugu horeeya cabista caanaha ariga oo la joogteeyo waxay kor u qaadaan caafimaadka wadnaha sababtuna waa macdanta magnesiumta ee ka buuxda caanaha ariga cabista caanaha ariga oo la joogteeyo waxay kor u qaadaa caafimaadka wadnaha sababtuna waa macdinta magnesium ee ka buuxda caanaha ariga caanaha ariga waxay isku dheelitiraan kolestaroolka fiican iyo midka xun sidaas darteed waxay muhiim u yihiin caafimaadka wadnaha wadnaqabadka ka dhasha xanibanka qulqulka dhiigga xididada wadnaha oo xirma maadada botasiyamka ee ku jirta caanaha ariga waxay ka qayb qaataan kontaroolista cadaadiska dhiigga ama blood pressure wax loo yaqaano kobcinta caafimaadka lafaha caanaha arigu waa il aasaasi ah oo laga helo kalsiyamta waxaana la og yahay in kalsiyamta ay xoojiso lafaha iyo ilkaha kalsiyamta ku jirta caanaha ariga waxay ka badan tahay midda laga helo caanaha lo'da kalsiyam iyo fosforos waa laba macdan oo muhiim u ah ilaalinta caafimaadka lafaha caanaha arigu waxay ka hortagaan cudurrada lafaha burburiya oo ku badan haweenka waxay u fiican yihiin caanaha ariga dhiigyarida ee macnaheedu waa marka unugyada casas ee dhiigu kaa yaraadaan ama tirada himogolobiinka ku jira unugyada casas ay ka yaraato dabiicigeedii ama heerkii loogu talagalay caanaha ariga waxaa laga helaa iron tiro badan ama nafaqo lagama maarmaan u ah dhismaha iyo helidda dhiigga caafimaadka leh caanaha ariga waxay u fiican yihiin difaaca jirka ee maadada selenium ee ku jirta ama laga helo caanaha ariga waxay muhiim u yihiin shaqada habdhiska difaaca jirka iyadoo jirka ka difaacda xanuunada iyo infekshanada ka dhaca xanuunada iyo infekshanada ku dhaca waxay qani ku yihiin brotiin brotiintu waa curiye muhiim ah dhismaha unugyada jirka waana dhagaxa aasaaska u ah dhismaha timaha maqaarka cidiyaha muruqyaha iyo carjawyaha ee brotiinta oo jirka ku yaraato waxay qofka ku keentaa dhibaatooyin waaweyn oo dhinaca caafimaadka sida murqaha dabaca iyo habdhiska difaaca jirka oo daciifa caanaha arigu waxay dhisaan islamarkaasna ay koriyaan unugyada murqaha iyo lafaha sidoo kale qurxinta maqaarka sida aan kor ku soo xusnayba caanaha arigu waxaa ku jira faytamiino tiro badan oo uu ka mid yahay vaytamin a kuwaas oo caawiya qurxinta maqaarka daaweynta finanka iyo dib udhigista lalaabka maqaarka waxaa kaloo caanaha ariga ku jira asidka loo yaqaano lactic kaas oo ka qayb qaata baabi'inta unugyada dhintay iyo fitamiinada maqaarka waxay maqaarka ka dhigaan mid jilcasan waxayna siiyaan dhalaal dabiici ah waxay kaloo yareeyaan korqallaylka sababtoo ah waxaa ka buuxa maadooyinka loo yaqaano fati asidiska qaab isticmaalka caanaha ariga waxaa laga isticmaali karaa qadar dhexdhexaad ah sliter maalinkii qofka inuu isticmaalo khaasatan carruurta yaryar aad iyo aad ayay ugu fiican tahay dadka inta badan oo xasaasiyadda ku qaba caanaha lo'da iyo caanaha geela waxaa u fiican ay cabi karaan caanaha ariga si gaar ah ilmaha yaryarka ah haddii la helayo caanaha ariga aad iyo aad ayay ugu fiican yihiin xasaasiyad kuma kiciyaan wax kaloo dhibaato ahna ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal markaan ku sii soconnaa ku dhowaad toban qof ayaa waxa ay ku dhinteen dagaal ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray magaalo ka tirsan gobolka galgaduud magaalada cabudduwaaq ee gobolka galgaduud waxaa maantay uu dagaal culus ku dhex maray ciidamada booliiska dowladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyaad hubaysan dagaalka oo xiisadiisu soo taagneyd maalmihii lasoo dhaafay ayaa ugu dambeyntii duhurnimadii maanta wuxuu ka qarxay magaalada waxaana uu salka ku hayaa dhul balaarsi ay dowladda federaalka ka wado magaalada iyadoona dadka deegaanka ay arrinkan ka soo horjeedaan ugu yaraan toddoba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaalka qaar ka mid ah odayaasha degmada cabudwaaq oo dagaalka ka hor saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ay wadaan dhibaatada ka taagan magaalada ayna qaadan doonaan mas-uuliyadda wixii dhaca
badan oo caabud waa ka jidha oo hoteelka salaama ka jidha baan halkan ka hadlaynaa baan uga hadlaynaa isteeshunkuna waxaa ku wareegsan afartiisa geesood macnaha dad salaamo oo kale aha afarta geesoodba kaga wareegsan dhismihiisu markuu bilowday sad- saddexdii meelood oo kale oo waqooyi iyo qoraxsin iyo koonfur dadkii ka xigay waxaa la yidhi albaabaha layna ku bixiyo cabashay keensadeen cabashadii waa laga aqbalay salaamo markay ku yimaadeenna cabashadii waa laga diiday markii laga diiday oo halkaasu cabashadii ee laga qaban waayey lana kubaareeyey oo lagu lagu sameeyey macnaha jidgooyo iyo dhagax albaabada looga rogay iyo ayagii cunaqabatayn la saaray markay dhacday annagoo odayaal ah baa arrintaasi u faragelinnay markaan aragnay arrintii qoladii huteelka oo dhallinyarada ahayd ma dhaqaaq ka dhaan baan nidhi markaa ka bacdi caabud waaq baan u gogol dhignay oo guddoomiyuhu u horeeyo gogashii way naga aqbali waayeen mar labaad baan waxaan u gudub- u gudubnay wasiirka amniga wasiirka am- wasiirka arrimaha gudaha oo cabdiwaayiib asna waa na aqbali waayey mar saddexaad baan waxaan u gudubnay raysal qorone oo mashruuca wadatay xildhibaanna ah ayaduna wayna aqbali weyday laakiin ayagu waxay ku talagaleen wasiirka iyo raysal qoroneba waxay ku talagaleen dadkaas inuu halkaas dhib ka dhaco in dhibaata ka dhacdo in la islaayo bay ku talagaleen raysal qoronena dadka qabaa'ilaadka walaalaha oo wada degan macnaha waxyaabihii hore oo ka dhexeeyey macnaha kaar ahay xogaysay sida aanu aragnay kaar ahay xogaysay halkaa marka dhibtaasaa ka jidha welina waa baaqi iyadoo sidaas ah baa waxaa soo baxday warqad macnaha la leeyahay dadkii awal la caburiyey oo la cunaqabateeyey oo huteelkoodii iyo, iyo, iyo, iyo, iyo naftooda macnaha awal dhibaatada lagu sameeyey warqad lagu bannaysanayo dhiigooda naftooda maalkooda oo ah warqaddaasoo waaran ah annagu marka waxa weeye dadkaas markii hore waa laga gardarnaa mar labaadna warqaddaasaa la soo saaray haddii warqaddaasu falkeed fulo wixii halkaa ka dhaca oo dhib ah waxaa ka mas-uula wasiirka cabdiwaayeel baa ka was- ka- ka mas-uul ah dad baase meel kastaba ha joogeene mindhaa ibley soo wakiishay oo dhib aad u doonahaya afar bilood markii cunaqabatayn lagu soo rogay oo waddo laga gala la waayey oo irid walba laga xidhay baa misena waxaa soo ag istaagay niman yidhaahda niman yidhi canshuurtii keena canshuurta xaggee laga qaadaa iridkii baaba dhagax looga gooyey iyo ciidan waardiyaa iyo difaac meel walba laga dhigay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhibaato intee leeg ayuu manhajka shisheeye ee yunesko ku hayaa ardayda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dugsiyada sare ka qalin bedelanaya ee u socda heerka waxbarasho ee jaamacadda mid ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku nool magaalada hargeysa ah ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya oo sanadkan qaadanaya shahaadada dugsiga sare ayaa ka hadlay dhibaatada uu jiilka soo koraya ee soomaalida ku hayo manhajka ay shisheeyuhu waddanka keeneen kaasi oo lagu dhigo dugsiyada waxbarashada ama iskuullada maadiga ardaygan ayaa sheegay in loo dhigo manhaj ay ku jiraan wax aan waxba u taraynin kuwaasi oo wakhti badan lagu lumiyo waa kan ardaygan isagoo arrimahan ka waramaya horta taamacaddiiba intaan la gaadhin dhibku wuxuu ka taagan yahayba waxaana loo soo dhigay wixiina loo soo dhigayey waxa istarigii waxaa ku jira nelson mandela managaa waxaan anagu ummad aanu aragnay maaha ummad hooyada iyo aabbahay nooga sheekeeyeen maaha wax mustaqbalkayaga meel kaga qormayo aanu meel ugu teganana maaha wax mustaqbalkayaga khuseeyana maaha taariikhdiiba waxa- waxa- in yaan- inaan- in yaroo noqonun bay naga barayaan markaanu anigu annagana barteen wixii ee ardayda dambe xukuumadda cusub ee iminka lahayd sax waa khalad lagu bedelay ha bedelaan iminka muxuu ahaa Ee, manhajka ha bedelaan ardayda cusub mustaqbalka ha u dhisaan oo ha bad- ha baraan wixii waddankooga ka dhacay aanan laga daaya ingiriiskan iyo dagaaladii hore waxaan waxba nagamay gelin maatis baana laga qaaday shalay toole macallinkii nooga shaqayn jirayba kalkulator buu kala shaqayn jiray anagana ha lala soo gelinayna lagu yidhi waxaan wax wax taraya maaha ee wasaaraddu sax baa khalad lagu bedelay beri toolanan iyo een, een, manhajka iminka ardaydan cusub ee foorka noqotay manhajka laga bedelo wallaahi wuu dulmiyin wallaahi anagu waan dulmanayna
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي